Kulankan waxa uu ka hadlayay koorsaydowkii iyo ku jawaabowga xaalado degdeg ah ee xanuunka mpox, kaasaytiyo kasii faafa waxaana ku mid ah dalalka Afrika iyo waliba la ka gobda ee xarunta qaran ee howlgalada xaalado degdeg ah ee caafimaadka guud walibana intii usa dareeray loonku hadalay warbixino la xiriira fayraska degdega ee mpox oo calaamadooshi iyo ku mid ayiin qandha finan iyo weliba qanjaro oo bararow kaas oo si eedeen kasii faafa waxaana ku mid ah dalalka Afrika aan koreen waliba waxaana ku mid ah dhaqaatiirta qeybgalay kulanka lagu dhagaysaday warbixino la xiriira fayraska mpox waxaan shirar la galnay dhammaan d h o yada magaalada muqdisho innagoo halkaas aan ka bilaabayno u diyaar garowgeena iyo diyaarsanaanteena haddii xaalad emergency dhacdo mudane wasiir sidoo kaleeto waxaan diyaarsannay qorshe howleed oo aan uga jawaabayno uguna diyaar garoobayno xaaladan monkeyboxka ama furuqa ee ka dilaacay wadamada geeska africa sidoo kale mudane wasiir waxaan diyaarinay case definition oo ah midkii lagu diagnose garayn lahaa ama lagu loo ictiraaqi lahaa in cudurkan suspected yahay inuu confirm yahay inuu probable yahay intaba
waa arkaysiin khariidadan waa africa oo dhan greenka oo ugu badan greenka dark colorka saan u jeedno waa caseska more than hundred thousand cases are meeshaas lagu soo report gareeya east africa hadda uganda iyo maxaan u jeednaa kenya caseskooda waa yaryihiin oo fourth august first case confirmation maxaan ka aragnay kenya uganda two cases bay sheegeen rwandana two cases aada baan ugu faraxsanahay wasiir leeringaagii hogaaminta a ku wadid oo ku waxayna waan ku faraxsanahay laba qodob aana ku dari lahaa kow waxaa ku waxaa haysataa boqol labaatan iyo saddex qof oo f t b graduateska oo dhammaan waddanka joogto saa daraaddeed bsuyada stateka iyo bsuyadu nationalka oo dhan waxay isticmaali karaanoo amar maadi lagu siin karaa in dadkaasi haddii diyaargelowga lagu darsado qorsha la orantigareeyo haddii ay problemkaasi dhacdana si ay si deg deg ah
dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo usahiri kulanka ayaa weliba uuse xusay in weli dalka soomaaliya loonku helna saameynta udurkaasaytiw soona dhaqaatiirta kala dardaarmay iyo ka dadaalaan caafimaadka bulshada coordinationka arrintiisa wasaaradda oo dhan waa hal institution hal sectorka qaybaha kala duwan iyo mas-uuliyiinta kala duwan iyo xilalka kala duwan ee la haayo waa in la noqdaa one team oo maaragtay iskaashado oo isla shaqeeyo ma aha inay jasiirado kala go-an oo qolo walba ay madax bannaan tahay in la yahay ma aha marka hawshaani responsiga iyo u diyaargarowga iyo ka hortagga arrintaa looga hortagayo waxaa hogaaminayo n i h iyo fiyok ayaa hogaaminaya qayb walba oo wasaaradda ka mid ah oo qayb wax ka geysan karto ama dhinac ka soo gelaysana task forcigaas ayay ka mid noqonaysaa oo lagu darayaa waxaan rabnaa ayadoo aanan dhammaanteen isku afgaranin inaan wax la shaacinin ina wararka ishaacaadka ay yaraadaan cid xaq u leh wasaaradda caafimaadka mooyaane inay wax shaaciso cid xaq u leh ma jirto